xaaladii ugu dambaysay haddaan ku siiyo roobka hadda waa kacay cirkan waa kala qaaday roobki waa joogsaday badina waxay ku noqotay meelihii horey u joogtay waxa weeye biyihiina maaragtay fatahaadihii weli waa socdaan roobki markuu da-ay xoog buu u soconay laakin fatahaadu ka tegay oo aad iyo aad dhulkii u jarabay marka dabayshi way joogsatay dhibaatada hadda taagan oo nahaysata oo deegaanka ka jirta waxa weeye waa saameyntii roobka ku yeeshay iyo magaranaysaa saameynta badda baa ilaa iminka taagan oo magaranaysaa wadooyinkii oo go-an sida lafagoray meesha la yidhahdo xoogaad iyo jaanka cusbo wadooyinkii isu socodkii oo dhan baa xidhan marka taasaa marka saameyn ah iyo dadkii oo magaranaysaa isu socodka ilaa iminka ay adag tahay inay isku socdaan deegaanka waxaa la socotaa deegaanku roobku ka da-ay waa badda cas wa waa raasiga raasi caseyr waxaana waxa uga soo maraan dhinaca beriga ah oo saas wixii ka taga beriga u maraan marka waxa weeye gaadiidkii waxay ku xaniman yihiin baargaal ma dhaafi karaan kuwii ka tagay badda cas joogana ma geli karaan waxaa go-an bareeda iyo waxaa go-an meesha la yidhaahdo caluula wadada isu xiraysay oo isku xiraysay baa go-an oo jaanka cusbaa la yidhahdo waa go-an yahay fatahaadihii biyaha waa isku furay magaranaysaa jaankaas wa waa go-an yahay marka wadankii oo dhan wa waa kala xiran yahay nin kasta meeshuu joogo ayuu ku xaniman yahay cunto uu cunana ma haysto aad iyo aad ba xaaladdu u adag tahay roobka ilaahay baana siiyey ilaahay baa uxamdi naqaynaa waa shukri ilaahayna siiyey laakiin masana saameyntu noo geysta waxa weye wadooyinkii oo go-an adinku waxaa ka codsana wadooyinkaas in gacan laga geysto sida wadada lafagoray iyo t meesha la yidhahdo xoogaad roobka siaad oo og tahay waa roob ballaaran buu ahaa iyo duufaanuhu meelahay ka dayan waxaa kamid a meesha la qandala iyo caluula iyo towxin iyo bareeda iyo gumbax iyo tuulooyinka magaranaysaa xoogaad iyo sanyar idijibis kulliba maarata saameyn buu ku yeeshay caluula laftirkeeda saameyn buu ku yeeshay ma garatay waa gartay marka beldaad ismaaciil wax khasaare kale uu geystay maxaad inooga sheegi karaysaa marka laga reebo in wadooyinkii soo gelayay kuwii ka baxayey deegaanadaasi roobku uu ka da-ay ay xirmeen khasaaruhu walaale waxa weye wuu kala duwan yahay waxna wuxuu ku dhacay dhinaca xeebaha xeebleedah oo sida gaadiidka xeebaha baa wax gaareen oo saxmadihii iyo maarata waasashkii iyo waxay ku shaqaysanayeen baa waxna jajabeen waxna ka burbureen kuwa beriga baadiyaha joogana godadkii iyo dhulkiibaa daad qaaday oo xoolo iyo waxbaa jira waxaas oo dhan waxaa nooga daran annaga haddeer warbixin intaas oo qof intaasoo qof baa waxgaari ma oran karo waayo dadkii baa kala xiran dhulka qaybta saateen dhulkama shaqayso raggii aan xala dirna ilaa iminka way sii socdaan warbixintooda weli ilaa iminka ma hayno marka dadkii baaba khatar ku jira waxay cuni lahaayeen aniga ariga la qaaday iyo waxaa dumayba waxaa iga daranba dadkii baa raashinkii magaranaysa khatar kaga jira hadda wixii ka dameeya awal kiiska beriisa soddon dool afartan dool buu ku tegi jiray hadda lamama helayoba way baabuurtan waa xaniban tahay waxa weeye arrintaasi aad iyo aad dowladda puntland dowladda puntland aad iyo aad waxaan uga talsanaynaa magaranaysa inay ka gaabayso dowrkeedii marka laga reebo wasiir ku-xigeen wadaacadda ka hadlay waxaan sugaynay wadankaasu puntland buu ka tirsan yahay cashuurtay bixiyaan dowladday u hogaansan yihiin siyaasadda puntland bay u hogaansan yihiin waxa weeye wax la qabtay oo ilaahay iminka madaxweynaha ee madaxweyne ku-xigeenka ee amar ku bixiyeen in dhulkaa la gaaro ma jirto arrintaa puntland way ka gaabisay way ka gaabisay marka waxaan leenahay shacabku arrintaa qayb waan ka geysto dowladda soomaaliya puntland laftirkeeda waa dowladda iyada weeye waa ka gaabisay waa inay halkaas waxa weeye xil iska saartaa maadaama dhulkaas horay oo dib u dhac uga jiray wadooyinkii ay samaysteen oy gacantooda ku samaysteen disaster baa ilaahay ku riday dhulku la simay haddi waaga annagu aan samaynaynay dhaqaaluhu inta waa ka roonaa dadka waa yeman baa noo furneed oo dhaqaalaa ka heli jirnay oo dadku ka ganacsan jireen hadda waxba ma haystaan marka bal wadooyinkaas ee waxa weeye in gacan ka geysto dadkaasna si wax loo gaarsiin lahaana magaranaysa xil iska saaro adduunweynahana waxa u sheegaynaa halkaa dhibaato badan baa ka jirta waa in la iscaawino weeye dadkan ari dhintay iyo wax dhintay waa la heli karaa bal isu socodkii iyo wadooyinkii iyo dadkaas si loo qudin lahaa waa in magaranaysaa gacan ka siiyo wey watay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa beeldaajiye ismaaciil beeldaajiye yaasiin calbari oo ka mid odayaasha puntland oo ka hadlayay dhibaatooyinka dabaylaha iyo roobka ay geersiiyeen qaybo ka mida deegaanadaasi una warramayay jamaal axmed cusmaan dhanka kalena wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee puntland cabdulaahi xaashi qoobdeero ayaa isna v o e da u sheegay in ay wadaan dadaallo wax looga qabanayo ama lagu caawinayo dadka si waxyeeladu ay soo gaartay inkastoo ay dhibaatooyin ka jiraan sida deegaanadaasi si deg deg ah loogu gaari lahaa jamaal axmed cismaan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray wasiir ku-xigeenka wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal xaaladaha deegaanadii ay dabayluhu ku dhufteen xaaladda waxay ku sugan tahay meesha laba waxyaabo baa ka ka dhacay saddex waxyaabo baa ka dhacay dabayl iyo badda oo kacday iyo roobab ka da-ay dabaysha iyo badda oo kacday waxay waxyeelaysay magaalooyinka xeebta ku yaala sida degmada bareeda oo ay ay dhibaato badan u geysatay olog iyo daamo tooxin sayn yar iyo sayn weyn tuulada la yihahda baraxa iyo tuulooyin kaleeto oo u dhowdhow aagaas waxay ku samaysay ilahay duu qadarahayo dhibaato badan ayay u geysatay roobabka ka da-ay ayagoo duufaan iyo dabayl midna ma wadan laakiin waxay sameeyeen dhulkaas waa dhul buuraley ah oo badda kusii jeeda wadooyinkii loo maraayay baa roobabkii jareen tusaale ahaan wadada keliya ee gasha dal meeshaas oo lafagoreya la yidhaahdo oo isku xirta baargaal ilaa iyo degmada murcaya waxa weeyaan way go-day oo wax gaadidoo mari karaa ma jiraan degmada caluula meesha la yidhaahdo jaanka caluula ayadana oo baabuurta ka gudbi jirtay oo tog weyna baduna ay saa usoo gasho waxa weeyaan iyaduna way gooday oo ayaantan lagama hawa qabo inay gaadiid maro sidaa daraadeed badiina waa laga baqayaa meeshaasu marka waxay ku sugan tahay deegaanadaas oo dhan kuwa xataa aysa duufaanta ku dhicin waxaa biyihii baa jaray marka waa deegaan xaniban ilaa iyo hadda xaalkiisuna wuxuu ku sugan yahay xaalad adag oo wax cunto ah iyo wax daawo ah iyo wax la gaarsiin karaya male ilaa hadda waxa u furan oo keliyana waxa weeyaan aerobortka caluula oo diyaaraduhu si habsamiya ku tegi karaaneen laakiin hadda anagu de iyo waxaan wax ku gaarsiino way waa adag tahay ba ma garatay marka maxaa idinkaga qorshaysan odayaasha dhaqanka qaarkood aan wareysanna waxay leeyihiin maamulka waa uu ka gaabiyay arrintan ilaayo haddana waxba kama hayno oo baarlamaankii maanta wuu shiray lagama soo hadal qaadin arrintaa iyada marka arrintaa ilaayo hadda maxaa idinkaga qorshaysan sidii dadkaasi go-doonsan wax loo gaadhsiin lahaa laga qorshaysan maantay daneeyayaasha puntland ee hay-adaha ka howlgala emergency-ga waanu wada hadalay ayagana haatan insha allahu waxoodii waa diyaar weeye in halkaa la gaarsiiyo inkastoo ay adag tahay qaabka wax lagu gaarsiin lahaa dowladdana way wada hadashay berina haddii ilaahay idmo madaxweyne ku-xigeenku wuxuu magacaabi doonaa guddi ka howlgala oo aagaasi insha allahu ayadana waa la diyaariyey guddiga macaawistiisu maanta beri soo saarayaa waana laga howlgelayaa hawshana aada iyo aad bay usocotaa deegaanada bareeda caluula iyo tuulooyinka hoos yimaada aagaasna de maamulada degmooyinka iyo goboladu way ka howlgaleen waxayna qabteen guddi qiimeeya say wax u dhaceen baabuur ma socon karto laakiin waxaa lagu baxayay lug iyo telefoon iyo wixii markaa la adeegsan karo ayaa lagu baxayay guddoomiyaha degmada bareeda siciid maanta saaka wuxuu ka baxay bareeda wuxuuna gaarayaa ilaa iyo meesha la yihaahdo wadada lafagoray wuxuuna qiimeyn doonaa dhibaatada ka dhacday intay dhibaatada gaartay wadada ayuu soo qiimeyn doonaa ma garatay ugu dambeyn wasiir markaa ma jiraan wax khasaare nafeed oo ilaayo hadda laydin sheegay khasaaraha jira waxa weeyaan wuxuu ka kooban yahay dhowr nooc horta ilaa iyo hadda alxamdulilah naf bini aadan oo go-day lama hayo inkastoo deegaanada wasgaarsiintuna ay xaniban tahay meelo badanoo kamid ah laakiin ilaa hadda waxaanu haynaa guryo dumay iyo beeraha oo dabayshu dabayshu beeraha iyo dabayshu ilahay duqadarahay waxyeelo weyn gaarsiisay khaasan deegaankas waxaa aada looga beerta waxa weeya timirta timirta dabaysha iyo roobka ayaa aada wax u yeeleeyey oo geedo badan iyo beero badan baa dhacay waxaa kaloo ay khasaaro waxa weeya ku xoog badan yahay qalabka deegaankaas waa deegaanka kalluumaysiga aada ugu xoog badan qalabka kalluumaysatada ay ku shaqaysanaysa oo dhan badda ayaa waxaana burburisay waxaana la tagtay